بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladdii bangaladesh oo maanta si rasmi ah u dhacday haweenayday xukumaysay dalkaasi oo u baxsatay hindiya iyo bannaanbaxyaasha oo xoog u galay xarunta madaxtooyada waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha waddankaasi dagaallada u dhexeeya ciidanka suudaan iyo kuwa r s f oo sii xoogaystay ciidanka dowladda oo horumar ka sameeyey furimaha dagaalka magaalada umudurmaan ciidanka yuhuudda ee ku sugan khaza oo la ogaaday inay ku daaleen dagaalka warbaahinta maraykanka oo qiraysa in ciidanka sahaynada ay niyadjab xooggani wajahayaan qaarkoodna ay ismidaamiyeen dowladda saliibiyadda maraykanka oo wafdi u dirtay magaalada dahraan si ay iiraan ugu cadaadiyaan inaysan jawaab ka bixin dilkii hoggaamiyaha garabka siyaasadda kooxaha muqaawamada filistiin xidhiirka qarsoon ee shiicada iyo maraykanka oo mar kale bannaanka u soo baxay kadib saddex boqol oo maalmood oo uu galay dagaalka magaalada khaza falanqeeyaasha reer galbeedka oo sheegaya in xogagga muqaawamada ay dagaalka ku guulaysan doonaan yahuuddana iyagoo faramaran ay ka soo noqon doonaan jiidaha hore ee marinka khaza qodobbadaas xubintii wargaysyada iyo xalqadii siddeedaad ee dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm wahagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxauu noqonayaa waxaa maanta si rasmi ah u dhacday dowladdii bangaladesh iyadoo haweenaydii dalkaasi xukumaysay ay u baxsatay waddanka hindiya sidoo kale bannaanbaxyaasha ayaa xoog waxa ay ku galeen xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalkaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xasaradaha ka ogan bangaladesh waxaan wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed sidee ayay wax u socdaan bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb warar goordhow soo baxay ayaa sheegaya in isbeddel dhanka maamulka ah oo ka dhacay waddanka bangaladesh ee dhaca bartamaha qaaradda aasiya ee dadka kacdoonka waday isbuucyadii lasoo dhaafay ayaa ku guuleystay inay ridaan xukuumaddii dabadhilifka ahayd ee waddankaasi ka arriminaysay siddeed iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay haweeneydii ra-iisul wasaaraha ka ahayd bangaladesh oo lagu magacaabo xasiina waajid ayaa waddanka isaga carartay ilawareedyo ayaa xaqiijiyey in haweeneydan ay qaadatay diyaarad helikobtar ah ayna ka degtay magaalada new delhi ee caasimada wadanka hindiya magaalada caasimada ee deka waxaa isugu soo baxay kumanaan kun oo ruux kuwaas oo la sheegay inay gudaha u galeen qasriga madaxtooyada ee wadanka looga arrimiyo wararku waxay intaas ku darayaan in dad ku dhow nus milyuun oo ruux ay isku gadaameen xarunta ra-iisul wasaaraha wadankaasi looga arriminayey taasna ay qasabtay inay iscasisho xasiina waajid kadibna ay awoodi weysay inay ku nagaato magaalada caasimada ah oo loola cararay wadanka hindiya oo markii horeba ay dabadhilif u ahayd waxaa goordhow hadal jeediyey taliyaha ugu sarreeya ciidanka milatariga wadankaas wuxuuna xaqiijiyey inay iscasishay xasiina waajid wadankana isaga carartay wuxuu ugu baaqay hogaamiyaasha kacdoonka inay isku diyaariyaan wadahadal arrimahani waxay yimideen iyadoo isku soo baxyada wadanka bangaladesh ka socda wax ka badan afartan maalmood ay ku dhinteen saddex boqol oo ruux shalay oo keliya ah ciidanka booliska waxay toogasho ku dileen boqol ka mid ah shacabka kacdoonka wada taas waxay sababtay in hogaamiyaasha ardayda jaamacadaha iyo kuwa shaqaalaha rayidka ah ay iclaamiyaan maalin kama dambeys ah oo ay kula wareegayaan talada wadanka waxaana maanta bilowday socod ballaaran oo dadku ay ku doonayeen inay ku galaan xarunta ra-iisul wasaaraha intii taas aysan dhicin ayayna wadanka isaga carartay xasiina waajid oo ahayd haweeney murtadad ah oo ku xiran reer galbeedka iyo dowladda kaafirada ee hindiya taliyaha ciidanka milatariga oo goordhow ka hadlayay magaalada daka wuxuu sheegay in bandowgii wadanka la qaaday islamarkaasna aysan jiri doonin sabab ay dibadbaxyaadu isii socdaan laakiin dibadbaxyaasha ayaa socodkooda sii watay waxayna goordhow galeen goobtii ku shaqaynaysay xasiina waajid haweeneydan murtadada ah ayaa bangaladesh maamuleysay laga soo bilaabo sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii muddo siddeed iyo labaatan sano ah ayay dalka haysatay ilaa iyo shan fatro ayay isku caleema saartay inay tahay hogaamiyaha waddanka kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii markii talada ay la wareegtay labada kun iyo kowdii ayay isku magacaawday ra-iisul wasaaraha waddanka labada kun iyo sagaalkii mar ayay isku magacaawday labada kun afar iyo labaatankiina mar ayay isku magacaawday haweeneydan waxay waddanka ku faafisay nidaamkii calbaaniga ah oo gacan bir ah ku maamulayay bulshada waddankaasi ee muslimka ah waxay xirtay maraakista diiniga iyo masaajid fara badan waxay mamnuucday isku soo baxyada diiniga ah waxay si aad ah ula dagaalami jirtay faafinta dacwada islaamka ee saxiixa ah iyadoo colaad gaamurto ay kala dhexeysay jamaacaadka tabliiqa ah ee wadankaasi caanka ka ah sidoo kale jeyshka ayay u adeegsanaysay inay ku qamciso dhammaanba isku soo baxyada ay dhigaya dadka muslimiinta ah marka siyaasadda laga soo tagana ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha wadanka ayay gacan bir ah ku heysay waxay xiriir dhowla lahayd dowladda nasaarada ingiriiska oo la dhihi karo waxayba fulinaysay ajendayaasheeda xaaladaha isbedbedelaya ee wadanka bangaladesh wixii kusoo kordhana barnaamijtay wararka dambe andalus ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm ila wareedyo militari ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada suudaan ay la wareegeen dhul ballaaran oo dhaca galbeedka magaalada umudurmaan sidoo kale ciidamadu waxay saydareeyeen xaafadaha mansuura xamed aniil nakhiil iyo sidoo kale qaybo ka mid ah mandiqadda abusacad kadib dagaallo xooggan oo faraha looga gubtay oo halkaasi ku dhex maray ciidamada suudaan iyo kuwa dacmu sariic wararka laga helayo aaggaas ayaa intaa ku daraya in ciidamada suudaan ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan qalab ciidan sidoo kalena khasaare culus ay u geystaan maleeshiyaadkii halkaasi haystay inkastoo taliska ciidamada gurmadka degdega ah aysan wax faahfaahin ah ka bixin dhaqdhaqaaqyada militari ee sida weyn uga socda galbeedka magaalada umudurmaan ee dalkaasi suudaan dhanka gobolka alfaashir guddiga muqaawamada ee taageera ciidamada suudaan ayaa sheegay in saddex iyo labaatan qof oo shacab ah ay dhinteen lixdan kalena ay dhaawacyo culus soo gaareen kadib madaafiic xooggan oo lagu garaacay xaafada ka mid ah magaalada faashir ee caasimadda gobolka waqooyiga daafuur ee galbeedka dalkaasi dhacdadaas oo dhacday maalinnimadii shalay ee lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee ka jira gobolka daafuur ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada wadajirka ah ee taageeraya kuwa dowladda ay jebiyeen maleeshiyaadka dacmu sariic ee magaalada alfaashir intii lagu guda jiray dagaallo xooggan oo ka dhacay qayba ka mid ah magaalada waddanka suudaan waxaa ka holcaya dagaallo xooggan oo la isku hilboobay kuwaas oo saameeyey jaanib kasta oo xagga nolosha ah malaayiin ayaa ka barakacay guryahooda kumanaan kun ayaa ku dhintay tira intaas ka badanna waxyeelo kala duwan ayaa ka soo gaartay dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in saddex boqol oo qof ay dhinteen sidoo kalena ay dhaawacmeen in ka badan laba kun boqol iyo toddobaatan kadib dagaaladay dhex maray ciidanka suudaan iyo kuwa dacmu sariic laba iyo tobankii isbuucii u dambeeyey kuwaasoo ka dhacay magaalada alfaashir bayaan ay soo saareen ururka ayaa lagu yidhi tan iyo markii uu dagaalku sii xogaystay ku dhowaad laba iyo toban isbuuc ka hor cisbitaallada ay gacanta ku hayaan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee alfaashir waxay daaweeyeen in ka badan laba kun boqol iyo toddobaatan dhaawac ah waxaana la helay in ka badan meydadka saddex boqol oo ruux dagaalada xooggan ee alfaashir ku dhex maraya ciidanka suudaan iyo kuwa huwanta ah ee dhinaca ah iyo dhanka kale kuwa gurmadka degdega ah ee dhinaca kale ah ayaa bishii shanaad ka soconaya aaggaas waxayna colaaddu ay sababtay dhimashada kumanaan kun oo qof iyo barakaca boqolaal kun oo kale kuwaasoo iminka xaalad adag oo dhanka nolosha ah ku wajahaya deegaanada ay barakacyaashu gaareen tan iyo bishii abriil ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan ciidamada suudaan uu hogaaminayo cabdulfataax alburhaan iyo xogaga dacmu sariic oo iyagana uu hogaaminayo maxamed xamdaan doqlo waxaa dhex maraya dagaallo qaraar oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya shan iyo toban kun oo qof iyo ku dhowaad barakaca toban milyan oo qoys sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobe welina ma cadda inta uu sii qaadan doono dagaaladaasi maatalayska ah ee dhulka suudaan u beddelay qubuura laga cabsado dhanka kale xogayaha hogaamiyaha suudaan yaasir cada ayaa eedeyn u jeediyey dowladda riddada imaaraadka carabta wuxuu sheegay in xukuumadda abuudubay ay ka dambayso dagaalada ka socda waddanka suudaan iyadoo taageero joogto ah siinaysa maliishaadka r s f وهم يعلمون أننا نعلم والشعب السوداني way يعلم og yihiin in وجوده aan annaga iyo shacabka reer suudaan garanayno sidoo kalena ka dharagsan yihiin dowladaha dariska kuwa gobolka iyo kuwa caalamka iyo qaramada midoobay in dagaalkan laga maamulayo abudubay halkaasna uu ka helayo taageero joogto ah هم الذين يديرون هذه الحرب من أبو ظبي بغرفة عمليات وبدعم ل... ل... للقتال ومتوالي cada ayaa sidoo kale sheegay in imaaraadka iyo dowladaha kale ee xulafada la ah ee hurinaya dagaalka suudaan ay dan gaar ah ka leeyihiin dalkan sida inay qabsadaan ilaah laga soo saaro macdanta gaaska iyo sidoo kale xeebaha iyo dhulbeeraadyada uu caanka ku yahay dalkani هؤلاء الناس لهم مصالح kuwaasi waxay dano ka leeyihiin suudaan waxay masaaliix ugu jirtaa ilaha macdanta laga soo saaro gaaska dhulbeereedyada iyo xeebaha suudaan في الساحل السوداني dowladda riddada imaaraadka carabta waxay kaalin lixaad le ay ka qaadanaysaa dagaalka ka socda dalka suudaan iyadoo taageeraysa maliishaadka dacmu sariic ee uu hogaaminayo jenaraal xumeyti waxayna boqolaal murtasaqadeeda ka mid ah ay xuduudda suudaan ka soo gelisay dhinaca liibiya iyo tashaad iyadoo sidoo kale lacag iyo hub ku taageeraysa maliishaadkan arxanka daran
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku falanqayno een arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo een walaalka eliyaas cabdulaahi haye eliyaas soo dhowow een inoo soo qabo wargeyska ugu horeeya ee dhankaaga waad mahadsan tahay maahir qodobka inoogu horeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda wall street journal ayaa daabacday maqaal cusub oo ay daaha uga rogayso ciidamada yuhuudda ee ku sugan gudaha khaza oo la ogaaday inay ku daaleen dagaalka ayna wajahayaan xaalad quus ah halka kuwo kalena ay naftooda jareen ka hor inta aysan haleelin xabbadda muqaawamadda sida wargeesku uu tibaaxayo toban bilood kadib howlgalka duufaanta al aqsa waxaa sufuufta dagaalka yuhuudda camimay xaalad niyadjab ah waxaana gudaha askarta sahayanada ku sii baahaya kala qaybsanaanta xagga fikirka iyo habqorsheynta weerarada ay doonayaan inay ku qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta aadi xasan waa mid ka mid ah askarta yuhuudda waxaa waraysi gaar ah la yeeshay saxiifadda warbixintan daabacday ee wall street journal waxa uu tibaaxayaa in maalin kadib markii uu qarxay dagaalka hadda ka socda khaza uu isaga yimid jiidaha hore ee dagaalka waxa uuna waqti xaadirkaas ka soo tegay sida uu sheegaya ganacsiyo kala duwan oo uu lahaa wixii xilligaas ka dambeeya ayuuna sheegay inuu ku sugan yahay xaalad jahawareer ah uuna wajahaya quus meeshii ugu dambaysay waxa uu ninkan sheegayaa in tan iyo bilowgii dagaalkan uu isaga kala gooshay dhowr furimood oo dagaal meel welibana uu ku arkaya askar yuhuud ah oo ku sugan xaalad niyadjab ah sheegayana inaysan garanayn meesha masiirkooda uu ku dambayn doono iyo xilliga uu soo gebagaboobi doono dagaalkan oo sida ay dareemayaan ku daba dheeraaday in saddex boqol oo maalmood kadib ay warbaahinta maraykanka iyo midda caalamkuba ay qiraysa in yuhuudda ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan xaaladda aan ka soo sheekeennay waxay dabcan maahiru muujinaysaa in kooxaha muqaawamada ay noqdeen derbi adag oo ay jeeri la'yihiin isbahaysiga sharta oo idil iyo inay beenoobeen halkudhigyadiisa hayenada iyo intanas nuujise ee ahaa xamaas way tabar dhigi doontaa haddii ay weeday ismaaciil haniya iyo maxamed dayf oo ay sheegeen in afar iyo tobankii julaay ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan ay ku dileen duqayn xagga cirka ah waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa new york times ee fadhigiisu yahay dalka maraykanka kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan saddex boqol maalmood oo uu galay dagaalka magaalada khaza ka soconaya kadib falanqeeyayaasha dowladaha reer galbeedka oo ku dhawaaqay in xoogaga waxiska caabinta ay dagaalka ku guulaysan doonaan yuhuuddana iyagoo faramaran ay ka soo laaban doonaan jiidda hore ee khaza wargeyska oo soo xiganaya falanqeeyayaasha saliibiyiinta ee reer galbeedka ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee lala galay kooxaha waxiska caabinta ah ee filistiiniyiinta oo uu ka mid yahay een weerarkii lagu dilay ismaaciil haniya uusan ku keenin wax saameyn ah balse ay ka qaadeen inay u koraan ciidan ahaan iyo sidoo kale siyaasad ahaan labaduba tahani mustafa oo ah falanqeeyo sare oo arrimaha filistiin kana tirsan ururka i c g oo sheegta inuu qaabilsan yahay xasradaha caalamiga ah ayaa tiri weeraradaasi intii ay abuuri lahaayeen cabsidii ay filayeen oo ka dhigi lahayd filistiiniyiinta in gebi ahaanba laga adkaado waxay weeraradaasi yeelan doonaan saameyn liddi ku ah filashada israa'el ayay tiri wargeyska ayaa intaasi ku daray in kooxaha waxiska caabinta ay ka firfircooni badan yihiin sidii ay ahaayeen markii hore haddana ay dagaalyahano cusub ka qoranayaan khaza iyo meelo ka baxsan sida uu ka soo xigtay falanqeeyayaasha reer galbeedka waxay sidoo kale kooxaha waxiska caabintu dib u qabsadeen buu wargeysku yiri deegaanadii ciidamada gumaystaha yuhuuddu ay ka saareen bilo ka hor waxayna hadda ku adkaysanayaan isku tiirsanaantooda gudaha iyagoo aanan taageero ka helaynin dhanka dibadda sidoo kalena uu jiro goodoobinta maamulka tal abiib uu saaray marinka khaza maahiraad baad u mahadsan tahay qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda the guardian ee ka soo baxda dalka ingiriiska ayaa daabacday in tobaneeyo qof ay ku dhinteen rabshadaha xooggan ee weli ka holcaya gudaha dalka bangaladesh sida aan xubinteenna wargeysyada toddobaadkii hore aan ku soo sheegnay waxaa waddankan dhaca koonfurta qaaradda aasiya gilgilaya rabshado ballaaran oo ay shacabku kaga soo horjeedaan xukuumadda digtaatorka ah ee ay hogaamiso haweeneyda lagu magacaabo xasiina sida warbixintu ay tibaaxayso waxaa siyaaday tirada dhimasho iyo shacabku uu booliska waddankaas xabsiga u taxaabay haddii aan soo qabanno tirada dhimashada oo kale waxay maahir warbixintu tibaaxaysaa in cadaddu ay kor u dhaaftay ilaa sagaashan iyo shan ruux kuwaasoo isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan walow majalladdu ay tibaaxaysa in dhimashadaas ay qeyb ka yihiin ilaa afar iyo toban shakhsi oo ka tirsan booliska bangaladesh shakhsiyaadka kaalinta lixaadka leh dibadbaxyadan ku leh sidaan horeyba u soo faaqidnay waa ardayda jaamacadaha waddankaas oo sheegay in dowladdu ay si liidata u qorsheysay qoondadii ay ardayda ku lahaayeen shaqooyinka waddanka markii aad si guud u indhaindheyso warbixinada iyo taqaariirta laga qorayo waxa uu martigelinayo waddankan waxaa dabcan maahiru ka dhadhansanaysaa in xukuumaddan digtaatorka ah aysan xilligan diyaar u ahayn in wax gorgortan ah ay ka gasho qoondo ay horay u meelmarisay xalka keliya ee shacabka caaradiisa lagu qamcin karana ay u arkaan in qori caaradiisa loola tago iyo in xabsiyada loo taxaabo waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa aljariida oo fadhigiisu yahay waddanka kuweyt kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan dowladda salibiyadda ah ee maraykanka oo wefdi qarsoodi ah u dirtay magaalada dahraan ee caasimadda iiraan si ay dowladdaasi ugu cadaadiyaan in aysan jawaab celin ka bixin dilkii hogaamiyaha garabka siyaasadda xoogaga muqaawamada filistiin wargeyska aljariida ayaa sheegay isaga oo soo xiganaya ilo uu ku tilmaamay kuwo sare oo ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee iiraan in wefdi ka socda ammaanka dowladda maraykanka ay booqasho rasmi ah ku tageen waddanka iiraan si ay u gaarsiiyaan fariinta maamulka baydhan ee ah inaysan dahraan jawaab ka bixin dilka dalkeeda loogu geystay ismaaciil haniya wargeyska waxa uu sheegay in wafdigan ay si qarsoodi ah ku yimaadeen galbeedka caasimadda dahraan ujeedka ay u soo duuleen ayuuna ku sheegay in laga fogaado dagaal weyn oo uu qorsheynayo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ilawareedyada ka tirsan golaha ammaanka iiraan ayaa sidoo kale wargeyska ka soo baxa kuweyt u sheegay in wafdiga maraykanka ay dalka iiraan ku booqdeen diyaarad khaas ah oo kasoo kici tantay waddanka turkiga taasi oo kasoo degatay garoonka diyaaradaha ee magaalada karaaj ee dhaca galbeedka caasimadda iiraan wafdiga ammaanka ee maraykanka waxay kulan laba saacadood qaatay kula yeesheen garoonka diyaaradaha mas-uuliyiinta iiraan oo ay ilaalinayeen ilaalada kacanka ka hor inta uusan wafdigu ku laaban ankara waxaa sidaasi wargeyska u sheegay iloo uu kasoo xigtay ammaanka iiraan wargeyska ayaa sheegay in saraakiisha ka socota maamulka baydhan ay mas-uuliyiinta iiraan u sheegeen in maraykanku uusan ka warqabin dilka hogaamiyihii siyaasadda ee kooxaha waxiska caabinta ismaaciil haniya uuna tallaabadaasi aad uga xumaaday joe baydhan maahir maxamed waad mahadsan tahay dhegaystayaal xubintii wargeysyada oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwanna halkaas ayaan uga baxeynaa iminkana aan dib ugu laabanna dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii siddeedaad ee taxanaha dhegaysiga dhagaallada oo aan ku soo gudbinno kitaabka limaada khasira alcaalam binxidaadi almuslimiin waxaa alaaba halkan xalaqaadkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii siddeedaad ee taxanihii aan ugu magac darnay dhegaysiga dhigaalada ee akhriska kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin maxay adduunyadu ku weysay burburkii ama hoobashadii muslimiinta haddii aad la socotay xalqadeennii middan ka horaysay waxaannu kaga soo sheekaynay sida uu ahaa xaalka gaaladii ku dhaqnayd dhulka xabasha iyo kufaartii ku noolayd qaybo ka mida yurub iyo eshiya sida yahuudda iyo dulligii ay ku hoos jirtay iminka wuxuu qoraagu allah u naxariistee ka warramayaa xidhiirkii ka dhexeeyay yahuudda iyo nasaarada xilligaasi markaad milicsato bilowgii qarnigii toddobaad waxaad ku arkaysaa dhacdooyin sabab u noqday inay nasaaradu colaadiyaan yahuudda yahuuddana ay colaadiyaan nasaarada iyo inay isa sumcad dileeyaan xilligaas sannadkii ugu dambeeyey ee xukunkii imberadoorkii la dhihi jiray fookaas ee joogay toddoba boqol iyo tobankii miilaadiga yahuudda ayaa ku kacdoontay kiristaankii ku noolaa andakiya markaas ayuu imbaraadoorka u diray hoggaamiyihii la odhan jiray abonasos si uu u soo afjaro kacdoonka yuhuudda howshaasna wuxuu hoggaamiyahaasi u fuliyey si fool xun oo aan hore loo arag wuxuu laayay dadkii halkaa joogay oo dhan isagoo u qaybiyey qaar uu seef ku dilo qaar uu daldalo qaar uu biyo ku hafiyo iyo kuwa sidii loo jirdilayey ay naftu ka baxday qaarna wuxuuba u tuuray dugaagta iyo duurjoogta dhacdadaas iyo kuwo la mid ah way soo noqnoqdeen makhriisi wuxuu kitaabkiisa alqudud ku yidhi xilligii boqor fooqa xukumi jiray ruum boqorkii faris ee kisra ayaa ciidankiisii wuxuu u diray shaam iyo masar waxayna burburiyeen kiniisadihii qudus falastiin iyo dhammaan dhulka shaam waxayna laayeen dadkii kirishtaanka ahaa kadibna waxay aadeen masar sidaas oo kale ayay mar kale u laayeen dad badan waxayna qafaasheen dumar aan tiradooda la soo koobi karin yuhuudda ayaana ciidanka furus ku garabsiinayay xasuuqaasi bahalnimada ah makhriisi ayaa isagoo ka sii warramaya dhacdooyinkan wuxuu sidoo kale yidhi intaasi kadib yuhuuddii degganayd magaalada suur ayaa kacdoontay waxayna ku goodiyeen inay layn doonaan dadka kirishtaanka ah waxaana halkaa ka qarxay dagaal adag oo dhex maray yuhuudda iyo nasaarada tirada yuhuudda waxay ahayd labaatan kun waxayna ugu horayntiiba ku guulaysteen inay burburiyaan kiniisadihii ku yaallay magaalada suur intaa kadib waxaa isku soo habarwacday nasaarada waxayna ka tira bateen yuhuuddii wayna jebiyeen weliba jab adag dad badan ayayna ka dileen boqorkii ruum ayaa ka soo dhaqaaqay qusdandiiniya kadib markii uu xeelad ku jebiyey ciidankii furus yuhuudda ayaa markii ay maqleen inuu soo socdo boqorkii ruum waxay kaga hortageen waddada iyagoo hadiyado ka horgeeyey kana dalbaday inuu magangelyo siiyo una dhaarto wuuna ka aqbalay markii uu tegay qudus ayaa waxaa loo sheegay dhibaatadii dhacday iyo in yuhuuddu ay qayb ka ahaayeen ayna kaga darnaayeen ciidankii furus madaxdii nasaarada qudus ayaana waxay boqorkii ruum ka dalbadeen inuu uga aargudo yuhuudda markii hore wuu ka diiday wuxuuna u sheegay inuu ballan ka soo qaaday magangelyana siiyey kadib baadariyaashii kiniisadda ayaa u sheegay inuusan wax dembi ah kaga imaanayn haddii uu ballanfur ku sameeyey yuhuudda iyaguna ay u ballanqaadayaan in sannad walba maalin jimcaha ay ka soomayaan dhammaan dadka kirishtaanka ah kadibna wuxuu qaatay taladooda wuxuuna dabar gooyey yuhuuddii ku noolayd dhulalka shaam iyo masar kamana aysan fakan ilaa wax firxaday iyo kuwa dhuuntay mooye riwaayaadkaas aan soo sheegnay waxay muujinayaan heerka ay gaareen yuhuudda iyo kirishtaanka ee cadaawadda iyo dhiigyacabnimada ah waxayna ahaayeen kuwa aan wax wanaaga xeerin suuragalna ma ahan in koox ama ummadi ay dhaqamadaasi liita iyo in sidaa loo fududaysto nolosha bini'aadamka ay ku xambaarto risaalada xaqa iyo cadaaladda iyo nabadgelyada dadkuna liibaan iyo baraare ku hoos harsadaan xukunkeeda
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadan oo ahay tii siddeedaad ee akhriska risaalada maadaa khasira alcaalamu biinxidaadi almuslimiin waxaan xalqada soo socota ku soo gudbin doonnaa sida uu ahaa xaalka faris iyo iiraan iyo noloshii ay ku jireen xarakaadkii halista ahaa ee ka jiray dhulkaas kulanto dambe ayaa inoo ballanah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
wahagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka calamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها